أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أmا bعd تfsiru suraة الأحزاab suuraة الأxزاab tafsiirkeedii weeyaan meeshaan aayadda ugu horeysa suuradda ayuu ka bilaabmayaa suuraة الأxزaab waa suura madaniya waa qur-aankii hijrada kadib soo degay markii nebigu hijrooday salى الlahu عalayhi waslm qur-aankii soo degay ayay ka mid ahayd sidaas ayaana ibnu cabaas iyo keyrkiisba laga wariyey suuradda siday ku magacaaban tahay waxay ka waramaysaa duulaamadii nebigu galay sala allahu calayhi wasalam duulaan ka mid ah ayaa loogu magac daray oo qaswatu laxzaab la magac baxay alaxzaabna waa isbahaysato iyo dad markaa yacnii kala kaan ahaa oo ay isu keentay cadaawaddii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo diinta ay u qabeen oo markaa madiino kusoo duulay halkaana marka dagaalkii marka meeshaa ka dhacay ayaa sidaa loogu magacaabay aayadda waxaana loogaga magac bixiyey yaxsabuuna alaxzaaba lam yadhabuu an yaأti اlaxzaab yowaduu low anahum baaduuna fi lacraabi yas'aluuna can anba'ikum walow kanuu fiikum maa qataluu ilaa qaliila aayaddaas axkaam fara badanna suuradda way ku jirtaa waa suurad aad u axkaam badan oo axkaam bayba la bilaabanaysaa axkaam qoyska ku tacalluqdo oo dadka in aabbayaalkood loogu abtiriyo oo waxaa dhici jirtay waagii hore qofka in marku arko qof shahaamadiisa iyo kartidiisa iyo inuu isaga markaas yacnii uu isu nisbeeyo oo uu wiil ka dhigto oo uu markaa isu maga isku magacaabo haddii uu xoreeyo waxaa dhici jirtay inuu isaga magaca magac aabbo oo kale uu ka dhigto waxyaabahaas bay aada u yaqaaneen oo tabaniga la yiraahdo axkaamtaas baa suuradda lagu nasakhay oo udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsadu cinda allaahi yaa imaanayso dihaarka iyo qofku inuu yidhaah haweentiisa hooyaday oo kale iga tahay iyo waxa ay tahay yaa si guud dulmar suuraddu ay ku sameyneysaa nabiga sala allahu calayh waali wasalama daacada uu leeyahay iyo booska uu mu'miniinta ka taagan yahay xurmada ay xaasaskiisu leeyihiin waxyaabahaas baa marka suuradda awalkeedaba loogaga waramayaa kadibna nicmadii ilaahay mu'miniinta siiyo inuu cadowgoodii ka guuleeyey oo qaswatul axsaab ayaa haddana suuraddu ay ka waramaysaa dabadeed marka guriga nebiga sala allahu calayh waali wasalam axkaam ku saabsan iyo nikaaxiisii iyo haweenkiisii iyo waxyaabo ku tacalluqo salliga nebiga sala allahu calayh waali wasalam xuquuqda uu nagu leeyahay ka mid ah jilbaabka iyo haween haweenka yacni haweenkiisa iyo haweenka mu'minaadkaba sida jilbaabka loo faray macaanidaas faraha badan baa suuraddu ay wadataa iyo axkaamtaas qaala tacaala allah wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuha anabiyu yaa ayuhaa hoy annabiyu nebiyow itaqi llaaha ilaahay ka cabso oo daacadiisii inaad markaa yacni wuxuu ku amray la timaado wuxuu kaa reebayna aada ka harto uga cabso walaa tudic ha adeecin alkaafiriina gaalada ha adeecin waalmunaafiqiina munaafiqiintana ha adeecin ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday caliiman mid ogaal badan xakiiman falsan watabic raac maa waxa yuuxaa la waxyoonayo ilayka adiga xaggaaga loo waxyoonayo raac min rabbika rabbigaa xaggiisa xaal ay ka ahaadeen in allaha alla kaana wuxuu ahaaday khabiiran mid baatin ogo hoos u og bimaa waxa tacmaluuna aada samaynaysaan watawakal tala saaro oo isku hallee calallaahi alla korkiisa tala saaro wakafaa billaahi wakafa llaahu allah ku filan wakiilan kula tala saarto suuraddii marka waxay la bilaabatay nabiga sal l l slam awaamir la faraayo awaamirtan nebiga la farayana keligii kuma khaas ahaa ee ummadana way la wadaagtaa wixii marka nebiga sala allahu calayh waali wasalama la faray mu'miniintana waa la faray ilaa wixii nas ama daliil nebigu ku gaar yeelay ou jira ma ahani waxaa nebiga loogu yeeray sala allahu calayhi wasalam nebinimadii taana waxay tusa ilaahay agtiisa sharafka uu ka leeyahay oo yaa muxamedu iyo lama dhihin yaa ayuha nebiyu baa la yidhi culimadana waxay yidhaahdaan ambiyada kale qur-aanka waxaa soo aroortay yaa nuuxu iyo yaa huudu iyo ayaa soo aroortay haddana maca iyo yaa saalixu iyo haddana maca daalika qur-aankii markuu alla subxaanahu watacaala nebiga uu u dhawaaqayo yaa ayuha rasuulu iyo yaa ayuha nebiyu iyo marka magaciisa la sheegayana risaaladiisii iyadoo lagu kabayo muxamedun rasuulullah iyo siyaalkaas oo kale marka yacni wamaa muxamedun ilaa rasuulun qad khalad min qablihi rusul iyo taasoo dhan waxay tusaysaa marka ilaahay agtiisa meesha uu ka taagnaa nebiga salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh yaa ayuhaa hooy annabiyu nebiyow ittaqi illaaha alla ka cabso oo waxaad uga cabsanaysaa inaad awaamirtiisa fartoonaato wuxuu kaa reebay in aad ka harto ittaqillaahadanna waxay tusaysaa nebigu inuu addoon mukallafa ou ahaa oo isaga laftiisa daacada alle iyo cibaadada alle lagu kallifay yaad meeshaa marka ka dareemaysaa addoon rabbigii inuu addoon u ahaa addoonnimadana lagu ammaanay weliba walaa tudic ha adeecin alkaafiriina gaalada ha adeecin maxaan lagu adeecaynin marka culimada qaar waxay yidhahdaan sabab nusuulka aayadda hore ah waxay ahayd abu sufyaan iyo cikrimatu bnu abi jahal iyo abul acwar ayaa madiino yimaadeen waxayna kusoo galeen madiina ogolaasho nabiga sala allahu calayh waali wasalam uu siiyey ayay kusoo galeen madiinaysaa kusoo galeen markay degeen cabdullaahi bnu ubay ayay ku degeen waana dagaalkii uxud ka gadaale waqti uxud kadib ah weeyaan iyaga si kore xarbiyiin ha u ahaadaan markaas laakiin sida ay mufasiriintu sheegayaan waxay kusoo galeen ogolaansho iyo dan marka ay madiino ka lahaayeen iyo ogolaansho nebigu siiyey sala allahu calayhi wasalam saddexdoodaabaa marka soo galeen cabdullaahi bnu ubay bay kusoo degeen nebigana ammaan iyo waxbuu siiyey inay la hadlaan bay dooneen way la hadleen iyagoo markaa dhahayo ilaahiyadeenna daa ha ka hadlin waxaadna ku dhawaaqdaa ilaahiyadeennu inay ergeynayaan oo shafaacadooda la rajaynayo iyo waxyaabaha marka ku dhawaaqa marka cumar baa nebiga sal ll ly slam wuxuu ku yidhi rasuul allow ii idin kuwani marka yacni aan layneh oo aan dilneh maadaama ay waxaan la yimaadeen markaabaa nebigana sala allahu calayhi waalihi wasalam waxaa la yidhi aad buu marka ammaankii uu siiyey iyo aad u dhibsaday wuxuu damcay markaa yacni inuu eriyo ama uu dilaba sidoodaba riwaayaadka qaarna waxay leeyihin cumar baa sidaa ka dalbaday marka sidaa nebigu sal ll ly slam ma dilin arrinkaa dhacay iyo hamigaa dhacay dartii baa allah wuxuu leeyahay ittaqi llaaha walaa tudici ilkaafiriina ilaahay ka cabso adiga ballantii aada dadka siisay u oofi haddii marka yacni meesheeda la joogana markaa yacni waad heli doontaabe laakiin ballantii adiga aada afkaagii ku bixisay oofi haka ku laalaabanin sidaasaa marka akharu lmufasiriin ay tilmaamaan ittaqi llaahadaas inay ku timid walaa tudici ilkaafiriinana gaalada ha adeecin macnuhu waxay tahay warkan ay leeyihiinoo ilaahyadeenna ka aamus iyo waxyaabaha sidaas oo kale ah amaba dadka ducafada muslimiinta taagta daran iska eri iyo waxa ha ka maqlin ha ka yeelin waalmunaafiqiina munaafiqiintana ha adeecin oo ha ka maqlin ra'yi hana la tashanin leanna munaafiqu qalbigii gaal buu ka yahay adiga dibindaabyadaada unbuu ka shaqaynayaa ruux dibindaabyadaada ka shaqaynayana hala tashanin ibnu jariir labadaa macnou sheegay marka in allaha alle kaana wuxuu ahaaday caliiman mid ogaal badan xakiiman falsan ayuu ahaaday watabic raac maa ay ladii kii raac yuuxaa la waxyoonayo ilayka adiga lagu waxyoonaya raac waxyiga adiga lagu faraya lagu waxyoonaya un raac min rabbika xagga rabbigaa xaal ou ka ahaaday ama min rabbika rabbigaa xaggiisa lagaaga waxyoonayo in allaha alla kaana wuxuu ahaaday khabiiran mid baatin og oo gun og gunta hoose u og bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan iyaga waxay maleegayaan iyo dhibkooda sow maaha taa ilaahay u tala saaro watawakal tala saaro calallaahi alla korkiisa tala saaro isaga isku hallay wakafaa billaahi wakafallaahu allah ku filan wakiilan mawkuulan mid la tala saarta ilaahay baa ugu filan tala saarasho marka adiga laba shayba marka waa la faray adiga wixii lagu amray xaggay xagga ha u dhaafin iskama tasho kartid ee wixii adiga aada iska jeclaysatood qalbigaaga aada tashafi iyo yacnii aada uga rabto ma ku soconaysid waxaad ku soconaysaa waxyigaas lagu waxyooday mararka qaar marka waxyiga ayaa wuxuu imaanayaa amarkan dabcan dadkana waa ku socdaa mararka qaar waxyigiibaa waxaa ku jiro arrin qaraar baa imaanaysa nacam oo u baahan marka go-aan iyo adkaysi iyo sabar u baahan oo nufuusta dadka ku adag ayaa imaanayso waxyaabahaas marka inaad yacnii intaad adiga naftaada xagga dhigto xagga alle waxa lagaaga lagu nebiga looga waxyoonayo in la raaco waay marka min rabbika waxyigaasna waa la amray shayga labaad ee la amray waxa uu yahay marka uu waxyiga ku dheganaado cidda isaga marka shirqoolka iyo dhibaatada ku wado inuu rabbi u kaashado marka adoo waxyigiina haysto rabbina haddaad kaashato waa guulaysanaya waay marka nacam ayb waana waxa maanta muslimiinta ka maqan nin walbaa waxaa diin u noqonayo waxa isaga uu rabo hadduu diin ka dhigto ee waxyigii uusan raacin oo aayadaha meelna uu ka raaco meelna uu yidhaahdo waxba kama aniga ima anfacayso ama uu macno kale iyo dad kale u raro waxyigiina ma raacin ee ictimaadkii ilaahay subxaanahu watacaala lagu kalsoonaan lahaana hadday ka maqan tahay oo uu xooggiisa iyo nafsadiisa iyo ra'yigiisa isku halleeyo dee markaasi guul ma la gaarayo ayb marka laba macnoo aada u waaweyn bay aayadahan labadan aayadood ay ishaarayaan maa jacala allahu lirajulin min qalbayni fii jawfi laayadan iyadana waxay ku timid laba sabab nusuul baa la sheegaa mid waxa ay tahay munaafiqiinta waxay dhihi jireen moxamed waa laba qalbile oo markaa yacnii laba qalbile weeyaan oo marka qalbigiisu marka uu salaada iyo ku jira laba dhinac buu u jeedaa mar kalena waxaa la yidhaha nin qurayshta ka mida ayaa wuxuu ahaan jiray ayaa wuxuu dhihi jiray anuu laba qalbi baan leeyahay waxaan weelayn karaa oo aan ku xifdin karaa waxa maxamed uu u caqli leeyahay ka badan ayaan aniga laba qalbi baan leeyahay ku wax ka badan waxa uu isaga haya aan ku garto ayuu dhihi jiray ninkaabaa marka waxaa la leeyahy laba qalbi ma jiro qof leh mar mararka ka mid ah marka isaga dagaaladii beder iyo meelahabaa waxaa ku dhacday wareer iyo orodba intuu ku dhacay uu soo anfariiray ayaa waxaa la arkay labadiisii kabood midna isagoo gashan midna gacanta ku wata markaasaa layidhi war sidaysaan ku dhacday labadaadii kabood ma ma og tahay meelay ku kala jiraan war maba ogey inuu yidhi marka laba qalbi aaway waay marka laba qalbile marka male hal qalbi unbaa bani aadam uu leeyahay ayb macno saddexaadna waxaa weeyaan waa tusaale aayadaha soo socdo ayay gogol dhig u tahay aayaddan macnuhu waxay tahay sida bani aadamku laba qalbi ounan u lahayn qof laba aabbalehna ma jiro nacam arrin soo socdo waayo marka ay gogol dhig u tahay nacam wiilkan idinku aydnan dhalinoo nin kala dhalay oo aada aabba iskaga dhigaysaan ood isku magacaabaysaan suurta sida qof laba qalbi ounan u lahayn ayaa qofkanina uusan laba aabba u yeeli karin kiisa u daaya marka aabbihiis nacam magaca aabihii u daaya ee haweentan aada leedihiin hooyaday oo kale iga tahayna adiga laba hooyo ma qabi kartid haweentaadana hooyo ma kuu noqon karto tii ku dhashayna hooyo kuuma noqonayso labadooda hal mar mid unbaa hooyo kuu noqonayso sida qof uunan laba qalbi u lahayn ayaa qofna uusan laba hooyo u lahaa karin marka waa gogol dhig aayadda soo socda sidaana zuhri iyo muqaatil iyo ayaa sidaasna yidhaahdeen oo arrintan marka waa iska tusaale iyo mahmah weeyaan macnahaasna aada buu u xoog badan yahay marka la fiiriyo yacni aayadaha dambe ayb marka sayaalkaas ay marka aayadahani ay ku aayadani ay ku tilmaamaan ayb maa jacala allaahu alla ma yeelin lirajulin qof uma yeelin min qalbayni laba qalbi uma unan yeelin xaggooda ma unan u yeelin fii jawfihi jawfkiisa uurkiisa dhexdiisa laba qalbi uguma yeelin wamaa jacala ma yeelin alla kama yeelin aswaajakum xaasaskiina allaa-ii kuwaas oo tudaahiruuna aada la dihaartamaysaan hooyaday oo kale iga tahay aada leedihiin minhunna xaal ay iyaga ka mid yihiin xaasaskiina ay ka mid yihiin ummahaatikum hooyooyinkiin kama dhigin alle haweenka aada dihaaraysaan hooyooyinkiina kama dhigin wamaa jacala kama dhigin adciyaa-akum kuwa idin sheeganayo ama idinku aada sheeganaysaanba kama uunan dhigin alle abna'akum wiilashiina kama uunan dhigin daalikum kiinaas qowlukum hadalkiina warkiina un waayo bis waa qowl oo lisaanka afka un laga sheegay waayo wax ka jira aan jirin daalikum kiinaas qowlukum warkiinnii waa hadalkiinnii weeyaan biafwaahikum afafyaalkiina aada uga hadasheen ma dhaafsiisna yacni afkiina ma dhaafsiisna xaqiiq male waay wallaahu alle yaquulu wuxuu dhahayaa alxaqa xaqa ayuu sheegayaa wahuwa isagu alle yahdii waa hanuuninayaa asabiila waddada dha xaqa ah ayuu dadkii ku hanuuninayaa ee udcuu u yeera hum iyaga kuwan aada marka sheeganaysaan ugu yeera liaabaa'ihim aabbayaalkood ugu yeera oo ugu waca huwa inaad ugu yeertaan aabbayaalkood baa aqsadu ku cadaaladnimo badan cindallaahi ilaahay agtiisa ilaahay agtiisa sidaabaa ku cadaalad badan ninkii dhalay in loogu yeero fain lam taclamuu haddaydnan ogeyn aaba'ahum aabbayaalkood haddaydnan garanaynin fahum iyagu ikhwaanukum walaalihiin weeyaan fi diini diinka idinkugu walaal ah waayo wamawaaliikum weeyaan kuwa aada xoreyseen waay idinka dadkii aada xoreyseen waay waxaad tidhaahdaan mawlahaygii sidaa dhaha walaalkeeyow sidaa dhaha oo diintii baad ku walaal tihiine walaysa ma ahaanin calaykum idinka korkiina junaaxun wax dembi ah fii maa kii akhda'tum aada ku gafteen bihi maagaba wixii aada ku gafteen idinkoo u malaynayo ninkan aada ku sheegaysaan aabbihiis inuu yahay idinkoo sidaa u malaynayo dhab idinka tahay wixii aada sidaa ku dhahdaan dhib ma laha oo dembi kuma lihidiin amase afkii hadduu idinka bartay waagii hore ile waa ku fulaan ibnu fulaana la dhihi jiray afkii markuu idinka bartay adinkoon u qasdaynin wixii aada afkiina oo idinka dafo dembi kuma lihidiin waayo kuwaas walaakiin lagu noqoye al-ihmu dembiga maa shay weeyaan tacamadad ay u qasaday quluubukum quluubtiina wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday kafuuran mid dembi dhaafid badan raxiiman naxariis badan maa jacala allaahu alla maa jacala allaahu alla uma yeelin lirajulin qof min qalbayni ay qalbayni laba qalbi uma yeelin ruux laba qalbi ilaahay uma yeelin fii jawfihi uurkiisa dhexdiisa uguma yeelin aayaddan marka culimada waxay usoo qaataan qalbigu inuu ku jiro gudaha jawf waxaa la yidhaha wixii saabkaas hoose ka hooseeyo ee adiga markaa yacni uur ku jirta ah marka qalbiga wax lagu garto xaggee ku yaalaa qalbigada waa wadnaha halkaas ku yaallaan waa markaa yacni wuxuu ku jiraa waxaa gudahaaga adiga ku dhex jiro weeyaan marka qof ilaahay gudihiisa laba qalbi kama sameynin ee hal qalbi unbuu ka sameeyey wamaa jacala kama dhigin alle aswaajakum xaasaskiina allaa-ii kuwaas oo tudaahiruuna aada la dihaartamaysaan daahara ayaa markaa laga bixiyey waxaa kaloo tadaaharuunana waa la akriyay tatadaaharuuna waay markaa aada idinku la dihaartamaysaan macnaha waa isku dhow yihiin tudaahiruuna aada dihaaraysaan ood la dihaartamaysaan minhunna xaalay iyaga ka mid yihiin xaasaskiina ummahaatikum kama yeelin mafcuulkii labaadee jacalada wa ummahaatikum hooyooyinkiina kama dhigin ilaahay haweenkan aada leedihiin hooyaday oo kale iga tahay ilaahay hooyadaa kama dhigin adiga unbaa been sheegayo oo dihaarka axkaamtiisana waxaan u dibdhigaynaa suurat lmujaadila halkaas buu allah uga waramay subxaanahu watacaala wuxuuna ku tilmaamay munkar inuu yahay iyo qowl been ah inuu yahay ayb halkaasaan marka axkaamtiisii dib ugu dhigaynaa wainahum la yaquuluuna munkaran min alqowli wazuuran marka ilaahay sidaa kama dhigin wamaa jacala kama yeelin alle adciyaa-akum adciyaa-akum waxaa weeyaan jamcu daciyin weeyaan daciyin masder masderkuna waxaa weeyaan dicwatun ayuu ku imaanayaa ficlatun dicwatun buu masderkii ku imaanayaa marka adciyaa-akum hadda masder la jamciyey oo kala waaye masderkana hadda in la jamciyo qiyaas ma aha xataa siiba weehi isaga waxaan filayaa maba ogolaado xataa haddii anwaac uu yahay biictibaari nawcihi hadduu u badan yahay xataa in la jamciyo isaga qiyaas ma ka dhigaayo siiba weehi oo wuxuu ka dhigayaa marka luqo iska shaad ah camaluu ka dhigayaa laakiin nuxaadu intooda badan waxay ka dhigayaan biictibaari tanawucihi wa tacadudihi marka loo eegayo marka waa jamcinka waa la jamciyaa wailaa sida kale masderka isagu wuxuu laasimsadaa tadkiir iyo ifraad buu laasimsadaa ayb marka wamaa jacala adciyaakumna marka waa jamcu daciyin dacigana waa qofka marka sheegashanayo sheeganayo marka adciyaakum laba macnaa waa noqon kartaa wamaa jacala alla kama dhigin adciyaakum kuwa idinka idin sheeganayo ama adciyaakum idinku aada sheeganaysaan ood dhahaysaan wiilkaygii waaye idinkun dhalin ayb marka masderkiibaa ama ismu mafcuul laga bixinayaa ama ismu faacil yaa laga bixinayaa saa un weeyaan abnaa-akum wiilashiina kama dhigin allah subxaanahu watacaala oo qofkan aada leedihiin marka isku magacaabaysaan isku nisbaynaysaan alle wiilashiina kama dhigin walidaalika intii aayadda aayadda soo socota udcuuhum liaabaa'ihim ka hor zayd bnu xaaritha waxaa la dhihi jiray zayd bnu muxamed nabigaa loo nisbeyn jiray maadaama isaga oo wiil ka dhigtay uu tabaniyey mawlihiisana ou ahaa isagaa marka loo tiirin jiro o isagaa loo nisbeyn jiro waxaa la dhihi jiray zayd bnu moxamed udcuuhum liaabaa'ihim iyo aayaddan markay soo degeen waa layska dhaafay zayd bnu xaaritha loo magacii aabihii baa loo nisbeeyey ayb mararka qaar marka waxaa dhacaya aayaddan marka waxaa laga qaadanaya de qof aadan dhalin inaad sheegato ma aha marka isaga qofka laftiisana qof aan dhalin inuu yihaha waa i dhalay waa qalad walidalika xadiidka nabiga sal ll l slam wuxuu ahaa man ragiba can abiihi faqad kafar aabihii ninkii naco ama man iddacaa ilaa gayri abiihi aabihii qofaan ahayn qofkii sheegto qofkaasi yacni waa gaaloobay nicmadii buu ka kufriyey waayo rabbi yacni waxaa loo jeedaa aabihii dhalay ee isaga wujuudkiisa sababka u ahaa buu abaal dhacay kufriga marka kufru nicma waxaana laga wadaa marka nacayb dartii loo sameynayo man ragiba can abiihidaa tusayso ninkii aabihii marka ama raqbatan can abiihi isagoo aabihii nacayo meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qofku qabiil ounan ahayn qof aan dhalin waxaasoo dhan inuunan sheeganin ayb si kastoo ay ahaato mar walba nahyi iyo in la reebay ka bixi mayso ayb labada dhinacba qofkana inuu sheegto cunug ounan dhalin inuu cunug ka dhigto kana aabihii inuu sheegto aaba aabihii aaba aan ahayn inuu sheegto ma banaana haddii marka loogu yeero haddaan la aqoon karinba ilaa sidaas maahani litamyiiz oo kale loogu wacayaa dhib ma leh leanna waxaa aada axaadiidta ugu badan ama saxaabada marka la tirinayo miqdaad bnul aswad magacaas marka miqdaad bnu camrin waayo aabihii aswad wiilow ka dhigtay saasaa marka loogu magacaabay miqdaad bnulaswad markii dambena miqdaad bnu camrin haddii la yaro cid garanaysa ma leh binaan calaa dalika mararka qaar marka la sifeynayo kale iyo ayaa waxaa la yidhaha miqdaad bnulaswad iyo wixii marka tamyiiz oo noocaas oo kale ah oo dan kale aan laga lahayn dhib ma leh sidaasaa qurdubi iyo culimo badan ay tilmaamayaan ayb dalikum kiinaas qowlukum hadalkiina waaye biafwaahikum afafyaalkiina un aad ka dhahaysaan ood ka oranaysaan waa hadal aada afkii ka dhahdeenoo xaqiiq dhulka taalla aan lahayn waay ile ma dhalin adiga cunugaane ayb wallaahu alle yaquulu lxaqa xaqa ayuu dhahayaa wahu sida dhabta ah ayuu rabbi subxaanahu watacaala uu sheegayaa raaca marka taas dadka hadda laftooda meelahan hadda diiwaangelimada iyo lagu sameeyo ama wax laga diiwaan geliyo mararka qaar waxaa dhacdo qofkii waalidka marka laga la tilmaamayo kale waxaa la yidhaha waalid wax dhalay miyaa mase waalid oo wax soo korsaday waa labadaas u kala qaybiyaan waalid marka oo rasmi ah miyaa mase waalid oo marka waxay leeyihiin qofkaani korsaday oo cunugan la raaciyey midkaas marka korsiga iyo raacinta waayo midka la diidayo in aabba looga dhigo qofkan hadaad aduu soo korsatay xuquuqdaas iyo wixii de soo korsiga ajarkeed aada lahaatid laakiin inaad marka la dhigaayo la diiwaan gelinayo adiga aabba lagaaga dhiga sax maaha isagoo aabihiis la yaqaan haddii aan aabihii la aqoonina aayadda dambaa ka warami doonto qofkuna magaciisa magacaan ahayn inuu sheegto iyadoo wax sababa ku kalifaa aan jirin ama waxbadsi adduunyo un ay ku kalifayso waxaas iyaduna ma banaana sababtoo aabihii bau abaal dhacaya hadduu aabihii magaciisa sheegto maxaa ka ba-aya wax ka ba-aya maaha ayb adiga magacaan laguma ogola qof dhahaya qofkaani male marka inuu aabihii ka leexdo maaha meelaha marka dadku iska diiwaan geliyaan iyo nidaamyadan marka ay baasaboorada dadka ku samaystaan iyo waxaa jira dad magacyadooda si qalada u sheego oo magacyadoodii marka ama aabihii ama awowgiis iyo waxbau leexinayaa ou qaldayaa ama uu been ka sheegayaa sidaas marka ma banaana ayb dalikum kiinaas qowlukum hadalkiina waaye biafwaahikum afafyaalkiina un aad ka sheegaysaan wallahu allana yaquulu lxaqa buu dhahayaa wahuwa isagu yahdii waa hanuuninayaa asabiila wadada toosan buu ku hanuuninayaa dadka udcuuhum ugu yeera liaabaa'ihim aabbayaalkood ugu waca ilmahaas aada korsateen aabbayaalkood ugu yeera oo ugu waca alimaam abu jacfar ibnu naxaas annaasikh walmansuuq wuxuu ku yidhi wahada min naskhi sunnati bilqur'aan sunnadii oo la nasakhay oo qur-aan lagu nasakhay waaye aayaddan waxay baabi-inaysaa xukunkii hore u jiray ee sunnada ku sugnaaday ee ilmaha in laysugu yeeri jiray qofka korsado ama uu isugu yeeri jiray marka waa sunno la nasakhay oo aayad qur-aan ay nasakday laakiin imaamu shaafici wuxuu leeyahay marka sunno la nasakhayo oo qur-aan uu nasakhayo waxaa shardi ah sunno kale oo nebiga ka sugnaatay aayaddu inay barbar socoto imaamu shaafici marka aada buu diinta u fahmsanayay nusuusta iyo dadka yacni waxyaabo badan oo isagu uu taqciidiyeyna waxaa weeyaan waxyaabo si si ba si yacni aada u fiican ayaa diinta ilaahay ugu xifdiyey a'imadii diinka lagu xifdiyey buu ku jiray muxuu diidayaa markuu sidaa dhahayana wuxuu diidayaa qof kasto oo arko xadiid nebiga sala allahu calayhi wasalam oo uu isleeyahay aayad qur-aanuu ka hor imaanayaa isdhahayo wuxuu diidayaa inuu yidhaahdo xadiidka waa la nasakhay aayaddaasaa nasakday haddii baabkaas la furo axaadiidtii nebigaa laga tegaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaasaa darteed wuxuu yidhi haddii xadiid la nasakhayo oo aayad ay nasakhayso laabudda nebiga xukunkiisaa la soconayo salawaatu ullahi wasalaamu calayh lianna xadiidkiisii in la nasakhay oo la bedelay yaa sheegayana isaga unbaa sheegaya soo maaha ficil ahaanu u sheegayaa qowl ahaan buu u sheegayaa marka aayaddan dambe isagaa ku camalfalayo marka aayad aan loo haynin nebiga inuu ku camalfalay yacni waxaan ujeedaa aayad si ka duwan sida xadiidka inuu nebiga ugu camal falay aan loo haynin ma la dhihi karo xadiidka nebigay nasakhaysaa waana masalo yacni aada muhiim u ah nacam ood moodid inuuba oga yacni aada is leedahay armuuba ku radinayaa dadka sida fudud sunnada nebiga uga taga hadda oo dhahaya aayaddaanay ko xadiidkan ma jira aayaddaana sidaan dhahayso aayaddan ayuu diidayaa axaadiidta iyo aayadaha isma diidayaan wixii xadiid la nasakhayana nebigaaba ku dhaqmaayo salawaatu ullahi wasalaamu calayh walidaalika qiblada markii hore nebiga wuxuu u jeedi jiray baytalmaqdis waa laga soo jeediyey aayad qur-aanaa kasoo jeedisay oo nasakhday kacbadaa loo soo jeediyey markaas kacbada loo soo jeestay asagaa sameeyey soo maha isagiibaa baytulmaqdis ka soo jeestoo kacbada u jeestay marka aayaddii iyo ficilkiisaasaa waxayna tusayaan in sunnadii hore ee jirtay la nasakhay haddaan sunno la haynin laakiin waa dadkaa maskaxdooda ka keenaya ee wax nasakh layraa ma jiraba leanna hadduu jiro nebigaaba nas naska aayadda wax nasakhayso ugu dhaqmi lahaa si xadiidka ka duwan soo maha ayb marka wuxuu leeyahay alle udcuuhum ugu yeera liaabaa'ihim walidaalika qofka hadduunan usuululfiqiga iyo waxyaabaha ilmaan badan uunan u yeelanin qur-aankii iyo xadiidkii si qaldan u fahmaa hadhowna maanta dhan aayad iyo xadiid buu akrinayaa muraadkii alle iyo muraadkii rasuulkana ma hayo marka si muraadka alle muraadka rasuulka aayadaha iyo xadiidka loo ogaado waa qofku inuu bartaa culuumta diinigae kala duwan yacni luqada carabiga kama maarmaysid fiqi ka maarmi maysid usuulkii kama maarmaysid musطalaxii xadiidka ka maarmi maysid kutubtii rijaasha iyo looga hadlayo ma ka maarmaysid waxaas marka aada jamcisood wax ka fahamto ayaad aayadahaani marka si ay culummada wax uga istimbaadayaan iyo aada garan kartaa laakiin hadaad luqadiina baal goysay fiqigiina aadan waxba ka aqoonin oo aad rabto aayadda inaad muraadkii ilaahay ka sheekayso waxaas waaye waxa marka hadda in badan dadka wareeriyey oo culimo iskhilaafsanaan arkaynaa iyo dhahayaan udcuuhum ugu yeera liaabaa'ihim aabbayaalkood ugu yeera huwa inaa aabbayaalkood ugu yeertaan ayaa aqsadu u cadaaladnimo badan cindallahi ilaahay agtiisa saasaa ku cadaalad badan fain lam taclamuu haddaydan garanaynin aabaa'ahum aabbayaalkood fa ikhwaanukum fahum iyagu ikhwaanukum walaalihiin weeyaan fi ddiini idinkugu walaal ah diinka yacnii hadday muslimiin yihiin diintay walaal idinkugu yihiin walaalow sidaa dhaha oo walaal dhaha wamawaaliikum weeyaan kuwa aada idinku xorayseen haddii markaa yacnii addoomo ay ahaan jireenoo idinka aada xornimada aad ugu aad siiseen oo nicmada aada ku leedihiin markaana de mawlaa bani fulaan iyaa la dhahayaa walaysa ma ahaanin calaykum idinka korkiina junaaxun wax dembi ah fii maa kii akhda'tum aada ku gafteen bihi isaga khada-a waxaa laga wadaa waxaydnan u qasdin waayo matalan afkii baa kaa boobay hebel hebel baa tiri adaa marka isu nisbeeyey wiilaad korsatay afkii baa kaa boobay dhib male dembi kuma lihid amase fii maa akhda'tum bihi waxay noqonaysaa mabaa intaad hebel hebel ayaad tiraahdeen hebelkaas aada aabbaha uga dhigaysaanna idinku waxay idinla tahay inuu aabbihiis yahay dembi kuma lihdin idinka taasna walaakiin lagu noqoyay al-ihmu dembiga ama aljunaaxu dembiga maa shay weeyaan tacamadad ay u qasaday quluubukum quluubtiinu ay u qasaday qofka marka de wuxuunan u qasdinoo afka ka boobay ama aqoon darriba u geysayoo yacni ayba la tahay sidaa inaynan hayn si kale ay la tahay wax hadda bayaanna aan haysanin wax gabood fal iyana aan la imaanin cuquubo loo ma looga dhigaayo wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday hafuuran mid dembi dhaafid badan raxiiman naxariis badan annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim waaswaajuhu ummahaatuhum annabiyu nebiga wlaa asaga ayaa ku haboonaansho badan oo ugu dhawaa yani u dhowaanshiyo badan bilmu'miniina mu'miniinta min anfusihim nafahooda uga dhow oo ka xigo muxuu uga xigaana an yaxkuma fiihim bimaa yashaa dhexdooda inuu waxuu doono ka xukumo wuxuu ilaahay tusay inuu dhexdooda ka xukumo ayb wa aswaajuhu xaasaskiisuna ummahaatuhum hooyooyinkoodii waaye wa ulul arxaami qaraaba qaraabada kuwa u saaxiibka ana bacduhum qaarkood owlaa iyagaa uga dhowaanshiyo badan bibacdin qaar fii kitaabillaahi fii xukmi kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa xukunkiisa dhexdiisa min almu'miniina mu'miniinta uga owleysan oo uga dhowaanshiyo badan walmuhaajiriina iyo muhaajiriinta uga dhowaanshiyo badan oo kuwa qaraabada qaraabanimada ay uga dhowaanshiyo badan yihiin ilaa an tafcaluu inaad samaynaysaan ma ahane ilaa wliyaa'ikum owliyadiina xaggooda inaad u samaynaysaan ma ahane macruufan kuwa walaha idinku leh inaad macruuf u samaynaysaan ma ahane kaana wuxuu ahaaday daalika kaagaasi masduuran mid la sadareeyey oo la qoray fil kitaabi kitaabka dhexdiisa lagu sadareeyey dhowr xugun baa halkan markaa aayaddan ka waramaysa xukunka koowaad wuxuu yahay annabiyu owlaa bilmu'miniina min anfusihim macnuhuna waxaa weeya nebiga mu'miniinta naftooda iya isagaa ka xigo oo yacnii nafsadooda iyaga iyaga ku dhex jirto nebiga uga habboon ugana dhow inuu xukumo oo haddii la yidhaha adiga nafsadaada waxaa rabta ku xukun iyo nebiga inuu ku xukumo nafsadaada wuxuu doono isaga xukunka nebiga adiga taada ka fiican macnaha meesha ku jira marka sidaas waay walidaalika ninkaad dee ka yiraahdo anigu xukunka nebiga ma rabo ama xukunkan waa igu dhib ama waa casruljaahili ama waxaan hadda laguma dhaqi dhaqmi karo culays baa ku jiro yiraahdo ee anaa isu roon yiraahdee markaa yacnii isaga wax qorqorto wuxuu noqonayaa marka de qof isu daran isaga oo halaag iyo dhibaato uun isgeynayo meel xun isku wado ayuu noqonayaa marka annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim yacni an yaxkuma fiihim bimaa yashaau min xukmi marka waxa uu nebigu dadka qofka ku xukumo uu yiraahdo adiga sidan baa waajib kugu ah inaad samayso waxan waa kaa xaaraam hadduu ku yiraahdo isagaa xukunka kaaga toosan kaagana dhow haddii adiga laysku kaadayn lahaa meel xunaad isgey lahayd waay adiga nacam marka ayadan in aada loo dhuuxo waay nacam inaan xukunka nebiga raacna maslaxadu saasay ku jirtaa leanna nafteenna asagaa naga jecelba nacam leanna innaga haddii nafteenna naloo daayo naaraan isku tuuraynaa waxaan dulmi dhacayo iyo qofka uu sameynayo iyo qofkan dhahayo yacni ikhtiyaaraan leeyahay iyo waa qof meel xun isku wada nacam macna sidaas waaye macnahaas waxaan ka fogeyn isaga laftiisa dadka muminiin nebiga mu'miniinta nafsadooda ka xigo macnaheedu waxay tahay isagaaba wuxuu yidhi ana nabigu sal ll l slam wuxuu yidhi man maata qofkii dhinto wa taraka maalan maal ka tago faliwarahatihi warahadiisa iskale qofkii ka taga marka waman taraka dayaacan ilmo yaryar iyo agoon iyo qofkii ka tagana ow deynan ama deyn ka tago fa ilaya wa calaya yani deynta anaa la iisoo raacanaya anay dushayda tahay oo ka gudaya markii hore marka intii nebigu wada xoolo uusan haysanin qofkii la keeno salaatuljanaaza loo keeno wuxuu dhihi jiray deyn mlgu malagu leeyahay haa haddii la yidhaha wax lagu ku gudo ma ka tegay haddii haa la yidhaha waa ku tukanaya haddii maya la yidhahana ma ku tukanaynin ilaa laga gudo ama garabka la saarto markii dambeo nebigu futuuxaadka iyo uu helayna wuxuu dhihi jiray marka ana awlaa min kulli muslimin qof kastaoo muslima anaa nafsadiisa uga dhow ninkii maal ka tago dadkiisaa iskale aniga ka qaadan maayo ninkii deyn iyo culays ka tago iyo ilmo yaryarna anaa dhabar ka saaranayuu dhihi jiray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka ayuu marka deynkana ka gudi jiray ilmahana u dhaqaaleyn jiray meeshaana waxay ka qaateen fuqahada inay bayt imaamka muslimiinta waajib inay ku tahay baytulmaalka dadka muslimiinta baahidooda inuu ka daboolo oo qofkii deyn aan iska gudi karin oo kale inuu uga bixiyo iyo waxyaabahaas ayb marka owlaa bilmu'miniina min anfusihim culayskooda u qaadanayaa saa marka naftooda ka jecelba marka ama xagga xukunka labadaas macnaa aayadda marka ku jira annabiyu nebigu owlaa waa mid kaga habboonaansho badan bilmu'miniina mu'miniinta min anfusihim nafahooda inuu xukumo uga habboon wa aswaajuhu xaasaskiisuna ummahaatuhum hooyooyinkoodii waaye xagga ixtiraamka iyo inaan la nikaaxsan karin isaga gadaashi iyo walaa yacnii isagoo jooga toona sina inaan loo nikaaxsan karin iyo xagga ixtiraamka iyo hawee hooyooyin ku yihiin wailaa xagga khalwada iyo fiirinta iyo yacni waxaa weeyaan iyaga in lala khalwoodana ma banaana in la fiiriyaa ma banaana waidaa sa'altumuuhuna mataacan fasaluuhuna min waraa'i xijaab baa noo imaan doonta ayib in lala safraa ma banaana oo dad maxram adiga kuuma aha ayib meeshaas marka wa aswaajuhu ummahaatuhum marka la yidhaah ee iyaga xaasaska nebiga haweenka la dhashay habaryaryaal mu'miniinta uma aha bixayu marka aan la guursa karin sidaas ma aha maxaa yeelay zubayr bnulcawaam wuxuu guursaday asmaa binta abi bakar yay la dhalatay caaishay la dhalatay isagii marka waa guurs waa haween la dhalatay iyo waa gabdh gabadha ay dhashay iyo waa la guursan karaa kuwa laakiin iyaga waayo waxa marka xurmadaas lahoon la guursan karin walaa an tankixuu aswaajahu min bacdihi abadan ayaa imaan doonta xurmadu marka meeshaas waay waxaa kale culimadu halkan uga hadlaan xaasaskan la sheegayo kuwee waay kuwii uu furay ka waran xaas kasta oo nebigu guursaday u galmooday ama ha furo ama isagoo qaba ha ka dhinto ma la guursanayo maxaa yeeley nebiga xurmadiisa lagu ayaa la ilaalinaya meeshaa lagu ilaalinaya waxaa soo haray marka midii uu yacnii ama nikaaxsaday ama intay isu hibeysay uunan u tegin sida mi haweentii marka usoo galayba tiri ilaahay ka magan gashay oo nebiguna marka dharkaagii qaado xoogaa marka amba bixinna uu siiyo iska tagtay haweeney sidaas oo kale haddii ay tahay iyada in la guursada umulmu'miniin noqon mayso midaas oo kale umulmu'miniin ma noqonayso waqtigii cumar baa waxaa dhacay haween sidaas oo kale ah yaa nin guursaday markaasuu cumar yidhi waa rajminayaa ninkaa iyada markaas baa marka laga celiyey oo markaa la yidhi nebiga sal iyadaa marka waxay tiri anigu waxaan ahay haweentii sidaa tiri nebiga maba ii teginba wax qalgal iyo lama uunan samaynin marka cumar waa iska dhaafay marka waxaa kaloo iyadana waaswaajuhu ummahaatuhum ka mid ah ummahaatuhum marka laleeyahay damiirku damiir mudakara waay nimanka miyay hooyooyin u yihiin oo haweenka muslimaadka ah hooyooyin uma ahan miya ahlucilmiga waxay leeyihin xagga ixtiraamka waa ugu yihiin laakiin qaarkood caaisha radia allahu canha waxaa laga wariyay haween baa waxay tiri yaa ummaah ayay caa-isha ku tiri markaasay tiri aniga adiga hooyo kuumiihi mu'miniintan u ahay nimankan u ahay nacam marka nikaaxa iyo meelahaasaa laga fiirinaa hadda awalba haween ma guur iyadu waxa maynan guursan lahayn haweeneh nacam ayb waayahay waul marka isaga marka nebiga sala allahu alayh waali wasalam ma la dhihi kara aabbo u yahay marka iyadoo laga fiirinaa meeshaan haddii haweenku hooyo noqdeen isaga aabba ma u yahay bimansilati lwaalid waa la dhihi karaa laakiin da aayad baa imaan doonto maa kaana muxamadun abaa axadin min rijaalikum ayb aabanimadaas marka de taas iyadana waxay tahay de waxuu dhalay isaga oo qaangaar aho aabba u yahay ma jiraan baa laga wadaa laakiin waa jira xadiid nebigu uu yidhi waxaan idin la mid ahay aniga bimansilati lwaalid oo kalean idin ahay wa ulul arxaami xukunka saddexaad wuxuu yahay wa ulul arxaami qaraabada kuwa u saaxiibka ah bacduhum qaarkood owlaa waa uga dhowaanshiyo badan yihiin bibacdin qaarka kale fii kitaabillahi fii xukmi kitaabillahi ilaahay kitaabkiisa xukunkiisa dhexdiisa yay uga dhow yihiinna min almu'miniina mu'miniinta iyo walmuhaajiriina iyo muhaajiriinta xukunkan waxaa weeyaan awal waxaa laysku dhexli jiray iimaan iyo hijro oo qofkan matalan dadkii nebigu walaaleeyey ansaar iyo muhaajiriin waa isdhexli jireen muhaajiriinta dhexdooda dad ayagaa isugu dhowaa way isdhexli jireen markii aayadihii irtiga iyo miiraadka markay imaadeen dhaxalkii waxaa loo celiyey qaraabanimo oo waxaa la yidhi de wax islaamnimo islaamnimada dabcan labada isdhexlaysa isku dhexlaysa qaraabanimada waa loo shardiyaa inay isku diin yihiin laakiin yacnii in diin un keliya mumi laba yacnii mu'miniin baan isla nahay in laysku dhexlo oo qaraabanimo aynan la soconin oo kale iyo nikaax uunan la soconin iyo waa la joojiyey kuwaasna macnaha saas waagii hore marka muhaajir hijrada waa laysku dhexli jiray iimaankaa laysku dhexli jiray walaaltinimadaas walaha sidaas oo kalea markii dambe waa la joojiyey aayaddan marka joojintii ayay ka waramaysaa fii kitaabillahi fii xukmi kitaabillaahi waana dhaxalkaa hadda laga wadaa iyo wixii markaa la mid ah ilaa an tafcaluu inaad samaynaysaan ma ahane ilaa wliyaa'ikum dadka owliyadiina oo walaha idinka dhexeeya inaad u samaynaysaan ma ahane xaggooda macruufan macruuf macruufkaana dardaaran aa laga wadaa dhaxalkii haddii qaraabada loo celiyey dardaaran waa bannaan yahay ninkii adiga yacni lagula walaaleeyey ama yacnii uu idinka dhexeeyey markaa yacnii dadkii nebigu isla walaaliyey ansaari muhaajiriin iyo dadka sidaas oo kale ah mu'miniinta dadkaad iimaanka ku walaalowdeen iyo dadka noocaas oo kale haddii dhaxal ay kaa waayeen dardaaran waa ku waa waa siin kartaa macruufkii weli lama reebin aayaddanna oo kale waxaan kusoo marnay laba meel fii suurati al-anfaal aakhirkeeda waulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin fii kitaab illahi waxaa kaloon kusoo marnay suurat nnisaa waladiina caqadat aymaanukum faatuuhum nasiibahum ayb marka macruufantaana wasiyada iyo dardaarankaa loo jeedaa kaana wuxuu ahaaday dalika kaagaasi fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa masduuran mid lagu sadareeyey oo lagu qoray buu ahaaday waid akhadnaa min annabiyiina miihaaqahum waminka wamin nuux wadkur xus wadkur xus id waqti akhadnaa aan qabanay oon qaadnay min annabiyiina nebiyaalka xaggooda mihaaqahum ballantoodii adkayd aan ka qaadnay oo dhaarta lagu adkeeyey wa minka adiga xaggaaga aan ka qaadnay wa min nuuxin nuux xaggiisa aan ka qaadnay wa ibraahiima ibraahiim aan ballantii ka qaadnay xaggiisa wa muusaa muuse aan ka qaadnay wa ciisa bni maryama aan ka qaadnay wa akhadnaa waan qaadnay minhum iyaga xaggooda miithaaqan ballanaan ka qaadnay ballanta oo qaliidan aada loo adkeeyey maxaa sidaa loo yeelay liyas-ala inuu su-aalo alleh alsaadiqiina kuwa runta sheegayo can sidqihim runtooda xaggeeda uu ka su-aal uu ka weydiiyo wa acadda alla wuu diyaariyey lilkaafiriina gaalada cadaaban cadaab buu u diyaariyey cadaabka oo aliiman mu'liman xanuujinayo aayaddanna marka de ballanqaadkii nebiyada iyo allah uu ku tilmaamay si guud gaar ahaana shana loo sheegay shantaana ululcasmi min arusula la yidhaahdaa waana rususha kuwa ugu fadliga badan nebigaana loo hormariyey salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi horumarintaasna waxay tusaysaa afdaluhum inuu isaga yahay nacam ayb wadkur xus id waqti aqadnaa aan qaadnay min annabiyiina nebiyaalkii xaggooda aan ka qaadnay miithaaqahum ballantoodii dhaarta lagu adkeeyey gaar ahaan haddana marka waxaa loogu cadfay wa minka adiga xaggaaga aan ka qaadnay markaan ballantii adkayd kaa qaadnay xusuuso wa min nuuxin nuux aan ka qaadnay wa ibraahiima aan ka qaadnay wa muusa muuse iyo wa ciise bni maryama ciisihiina maryama ahaa wa akhadnaa minhum waxaanu ka qaadnay xaggooda miithaaqan ballan ballanta oo qaliidan aad u adag oo aada loo adkeeyey sidaana maxaan u yeelanay liyas-ala inuu su-aalo alle asaadiqiina kuwa runta sheegay can sidqihim runtooda uu ka weydiiyo oo ballantaa marka waxaa loo qaaday inuu alle qiyaamaha uu su-aalo ambiyadii wixii la idiin dhiibay mas-uuliyaddii aada qaadeen ma ka soo baxdeen maxaa loo su-aalaa marka ilaahay waaba ogyahay ambiyada inay run sheegayaan ay kasoo baxeen waxaa sidaa loo yeelaa waxaa ku sugan tabkiitu fiihi tabkiitu man ursiluu ilayhim kuwii iyaga loo diray ayaa markaa yacnii ayaa waxaa lagu sameynayaa marka yaa yaa tabkiit lagu sameynayaa oo canaan iyo markaa waxay u noqonaysaa iyo iyo yacnii cudurdaar la-aan macnuhu marka haddii nebigii oo allah uu og yahay risaalada inuu ka soo baxay isagiiba la su-aalay wixii lagu diray ma ka soo baxday haa ee ninkii loo diray waayo marka ninka marka la leeyahay maxaad haysaa adiga marka wa acadda alla wuu diyaariyey lilkaafiriina gaaladii buu u diyaariyey cadaaban cadaab buu u diyaariyey cadaabka oo aliiman mu'liman xanuujinaya aayaddan soo socota laga bilaabay yaa ayuha aladiina aamanuu dkuruu nicmat allahi calaykum ilaa aayado dhowr ah qisatulaxsaab bay ka waramaysaa qisadaa madmuunkeeda iyo marka si ikhtisaar ah loo sheego lasoo koobo waxay ahayd markii dagaalkii uxud dhacay cabaarna la joogo dagaalkii uxud sanadkii saddexaad buu dhacay sanadii shanaad marka la joogo ayaa xuyay ibnu akhdab iyo yahuud rag yahuudii ka mida ayaa baxeen makay tageen quraysh bay u tageen markaabay marka quraysh bay waxay ku dhiirigeliyeen inay nebiga lada lasoo dagaalamaan oo waxay yidhaahdeen idinkana xagga uga keena annagana magaaladan ka hoos dhalanaynaa hoostiisaan ka dhalanaynaa innaga idinkana xagga ka imaada ee markii hore weliba de quraysh waa isu bogtayo waxay yidhaahdeen quraysh baa yahuuddii intay su-aaleen xuyay ibnu akhdab iyay su-aaleen markaasay ku yidhaahdeen war niman reer bani nadiir ah idinkaa cilmi lehoo kitaab taqaanaane annaga iyo maxamed yaa toosan markaasay waxay yidhaahdeen yahuuddii bal noo sheega waxaad samaysaan markaasay yidhaahdeen isagii hadda waxaan la aqoonin uu la yimid aabbayaalkiis diintoodiibuu qalad ku xukumay qaraabadiisiibuu gooyay uu ka dheeraaday annaguna saas iyo saas iyo saasaan nahay markaasay waxay yidhaahdeen idinkaa toosan iyagoo marka cilmi garanayo nebi maxamed yaqaanay yidhaahdeen adaa toosan wayaquuluuna liladiina kafaruu haa-ulaa'i ahdaa min aladiina aamanuu sabiila qof wax yaqaan oo gar eexeed noqaayo wax ka xun ma laha ayb waa qof wax yaqaano haddana wax la aqoon darra ma hayso waxaas waxaa yaa roon waxba ma oga kaas kan saan waaye dhahayo gar uu og yahay inay been iyo eex tahay noqaayo wax ka xun ma laha yahuudda dhaqankooda waay taas sidaas markay yidhaahdeen waa isu bogeen ajandihii ay ka rabeen ay ka dhammaysteen markaasay yidhaahdeen waa kaasaa marka waa isu bogeen qoraysh markay isu bogtay soo duulay ayay yidhaahdeen innagana waa idin kaalmaynaynaa ee qabaa-ilka kalena waa soo kicinaynaa hal mar aan ka taqa taqalusno isaga dhan quraysh marka waa yeeshay ciidan fara badan buu abuu sufyaan keenay ilaa toban kun gaarayo ayuu soo jamciyey madiinuu soo dul dejiyey xuyay ibnu akhdab marka khadafaan iyo qolooyin fara badanoo ayuu carabtii ka mida ayuu ka keenay xaggaa kor iyo najdi iyo meelaha deganaayeen ayuu soo ururiyey oo haddana uu ku dhiiri geliyey inay madiine kusoo duulaan marka khadafaan iyo dhinac fasaare iyo dhinac kasoo duulay quraysh oo dhinac kale ka timid iyo yahuudiyo iyaguna iyo munaafiqiintiiyo madiine ku diyaarsan waxaasaa lasoo maleegay madiina marka gaar laga qabtay waa ka ilaahay uu dhahay id jaa-uukum min fawqikum wamin asfala minkum waid zaaqat alabsaaru wabalagat alquluubu alxanaajira watadunuuna billaahi dunuuna waana de magaaladii ugu dambeeyey magaalo kale maba hayninba muslimiinta markaas halka magaalo markaa jirta sidaa markii ay yeeleen ayuu xuyay ibnu aqdab haddana madiine soo yimid kacbu ibnu ashraf buu u yimid markaasuu yihi waqti fiican iyo fursad baan kuu hayaayo quraysh oo dhan aan soo kiciyey qadafaan baa soo kacday adiga unbaa dhiman qurayda soo kici nacam siduu marka uga dhaadhicinaya isaguna waa diidaya waa diidaya markii dambe waxay ku heshiiyeen ballanta inay ka baxaan halkaasaa marka saa laysu bahaystay markii ciidanka nebiga lasoo dul dejiyey salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu la tashtay asxaabta salmaan alfarisi baa khida aynan carabta aqoonin u keenay wuxuu yidhi madiine dhinaca ay iyaga naga soo jiraan oo dhan aan marka god ka qodno dhufays weyn aan samayno dhufayskaas marka iyaga ma soo gudbi karaan oo de berigaas fardo iyo yaa ugu roonaa waxa lagu dagaalamayay waxaan hadda socdoo kale ma jirin nacam marka godkaas weyn in markaa yacnii uu geel ama faras uu soo dhaafo waa adkayd nacam sidaa aan yeelno meeshaana bartaana aan difaac ka galno waxba yaanaan si kale yeelin nebigu sal ll slam waa ogolaaday dadkiina wuxuu amray godkaas in la qodo godkii baa la bilaabay in la qodo nebiga isaga waxbuu ka qodaayey mucjizaa dhacday dhagax weyn ayaa soo muuqday dhagaxi waa jebi waayeen markaasuu nebiga sal ll slam garweynta uu qabsaday markaasuu bisinkeento uu qabsaday buu ku dhuftay dhagaxii marka wuxuu noqday bacaad oo kale sidaa markay dhacday nebigu sal ll slam sacad iyo ayuu diray bal qurayda iyo warka keena buu yidhi bal soo ogaada waxa ay damacsan yihiin markay u tageen bay waxay kala hortageen weji aad u foolxun iyo oo xanaaq iyo cuqdad iyo qadiri iyo dhagar ay ku jirto ayay ka dareemeen iyo cay waa kasoo laabteen marka way way u sheegeen nebiga sal ll slam sidaa markii loo sheegay ayaa waxaa dhacday rasuulka sala allahu alayh waali wasalama sidaa markii ay dhacday oo intaa ay joogto ayay bil madiine ay kor gaar ka hayeen muddo bil ah bishaasi marka wax weyn ma dhicin maynan soo dhaafin godkii dhufayskii la qoday dad yar baa soo dhaafay camr bnu cabdiwuddin iyo cikrima iyo iyagana qaar la celiyo iyo wax la dilo ayaa laga dhigay meeshaas markii ay mareyso ayaa nebigu sal ll ly slam wuxuu ku fakeray gaaladan inuu si u kala furfuro oo qolo uu ka saaro dagaalka oo iyagii uu cadadkoodii horta uu nuqsaamiyo qhatafaan ayuu marka wuxuu dareemayey dad iska marka xoolo doonay ahaayeen oo iyaga waxaa lagu soo dagaalgeliyey madiine timirteeda iyo beerteeda iyo bililiqaysta nacam dad hami weyn iyo iyagu wax weyn uu ku jira maynan ahayn kuwaas baa nebigu sal ll ly slam marka wuxuu damcay kula heshi inuu kula heshiiyo timirta madiine kasoo baxaysa nus in la siiyo ay ka baxaan dagaalka sacad iyo kala tashtay sacad iyo marka waxay yidhaahdeen amar hadday tahay nebigo nebigow alla ou ku amrayna ama adiga aada amraysa sameey waa yeelaynaa hadday tala un tahay arrin tala u baahanna nimankan jaahiliyo anagoo joogno timirteenna ma haweysa jirin ilaa inaan naga siinayna maahan oon ku martisooreyna maahane weligoodna ma haweysanin ayb markaa nebigu waa iska dhaafay salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi meeshaa marka dee nebigu waxa uu hamiyey dabcan marka wax dembi ah maaha in marka gaaladii qofka la dagaalamayso inuu kala furfuro ou qolana dagaal la aado qolana hab kale ou ula dagaalamo wax diinka asal ku leh ayb calaa watiiratin waaxida un in dagaalku hal qaab keliya ma aha waa qaabo badan yahay markay sidaa dhacday ayaa marka nebigu uu ka ogolaaday sacad iyo ayaa waxaa dhacday nucaym ibnu mascuud oo socdaa u yimid nebiga sal ll salam reer khadafaan buu ka dhashay ninkaas nucaym marka wuxuu yihi rasuul allah waa soo islaamay aniga idir sidaa doontana iyeel waxaa doonta markaa yacni idir waa qabanayaa markaasuu nebigu sal ll slam wuxuu yidhi wixii aada ku markaa yacni ku xeeladayn karto oo jamacan ku kala furfuri karto ood ku kala diri karto samey waa kuu bannaan tahay alxarbu khadca xarbiga iyo dagaalku waa hal mar oo lays laysdaga waay hal mar oo qofka la siyaasadeeyo waayo dagaalka ninkii marka nucaym lama oga asaga islaamnimadiisa waa baxay wuxuu u tegay yahuuddii markaasu wuxuu yidhi war quraysh berri dagaalkan haddii la galo waxay rabtaa inay dhib idinku riddo oo iyagu meelay leeyihiin oo iska cararayaan oo makay u laabanayaan idinka madiinaad la degan tihiin idinkoo idinku ceel baxaa marka moxamed iyo asxaabtiisa idinkay idin laynayaan marka maxaan samaynaa bay dheheen arrinka arrin macquula waaye ee waxaad tirahdaan dagaalka bilaabi mayno ilaa aada dad noo dhiibtaan dad odayaaloo quraysh ah ilaa ay innaga xaggeenna soo maraan rahan ahaan sidaa haddaad dhahdaan waa laga yaabaa marka dhib hadduu idinku dhacana waa idinla wadaagayaa waa baxay wuxuu u tegay marka qoladaa quraysh markaasuu yidhi soo ima garanaysaan aniga haa yahuudi wuxuu yidhi waxay damacsan tahay inay idin khiyaanto oo waxay rabaan odayaalkiinii inay intay moxamed ugu dhowaadaan oo marka idinku aada noqotaan waxaa la yidhaha kabshul fidaa kabshul fidaa marka waa wanka laysku furanayo yay rabaan inay idinka dhigtaan ee hadday idin yidhaahdaan sidaas ha ka yeelina war macquula waaye bay yidhaahdeen labadoodii baa marka is-aamini waayey daqadafaanna waaba idinka dhashay aniga waa ogtihiin meeshaan marka yacni khatartii waxba uu sheegay iyagana aduu markaa yahuuddii markaa quraysh ay tiri annagu bil baan joognaayo dagaalka aan bilaawno xaggiina kasoo bilaaba dad noo dhiiba waayo annaga taasaan rabnaa markaa sidii ninkii sheegay waaba run waa la is aamini waayey quraysh waa iska baxday marka makadoodii bay ku laabteen sidaas ayaa marka ilaahay ku kala furfuray qoladii isu isu soo bahaysatay inay diinka ka ta ay baabi'iyaan meeshaas markaa de waxaa laga qaadanayaa ahlucilmigu ay ka fahmaan xarbiga marka la joogo dagaalka yacni dagaalka oo tooska ah iyo dagaalka ku saabsan xeelada ku dhisan xeelada ku dhisan labadooda fuqahadu waxay yidhahdaan labadooda kee daran waxay yidhaahdaan midka ra'yiga ku dhisanaa daran labadooda haddii ra'yigu uu toosan yahay oo dadku ay yihiin dad cuqalo ah oo wax fahmayo oo ra'yigoodu mustaxka yacni mustaxkam uu yahay qofkaa dadkaasi yacni dagaal badan maba u baahan inaynan u baahanin baa dhici kartaa walidalika hadda ra-yi unbaa dadkan lagu kala furfuray ogow alimaam alxaafid ibnu jamaaca kitaabkiisa siyaasa sharciya uga hadlo ee la yiraahdo taxriiru laxkaamka waa sheegaya arrimahan wuxuu leeyahay xarbigu ra-yi waaye mutanabi laftiisana de gabay buuba leeyahay macnahaas kale ku sheegaayo waadna dareemaysaa sababtoo ah hadday siyaasaddu fashilanto xarbigu waa fashilmaa xarbigu isagu muddada la wadaayo ma badna maalin alla keenan lama wada badanaa waxaa laga yaabaa sanadkii mar ama laba jug in laysa siiyo laakiin haddii dagaalku uu ka dambeeyo siyaasad yacni iyo iyo yacni iyo faham iyo ra'yi asiil ah hadduu ka dambeeyo dagaalkuna waa guulaysanaa ummadaasina marka yacni waa xisaabtamayn laakiin wax aan tajrubana ku dhisnayn caqlina aan la rabinoon ku dhisnayn xaggii sharciga lafteedana aan wax badan laga fiirinaynin oo kale waxaa dhici karta marka siduu iskaga socdo iskaga socdo marka dambe inuu meel aan wax ku dhammaado meel marka aan macno badnayn inuu ku dhammaada suuragal noqon karta ayb walidalika nucaym ibnu mascuud sidaas uu yeelay nabiga sala alla ly slam markuu fasaxay saas uu ku kala diray sidaasaa ilaahayna gaaladii ku jebiyey kadibna qoladii la dhihi jiray qurayda ayaa la aaday aayadahaas yacni yaan ku meelsha aan mar walba meesha aan gaarnaan marka uga faahfaahin doonaa madmuunku dagaalkaas sidaasuu ku dhacay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed